walaal waxay ku saabsanaa qaabka jubbaland ay u dhistay xukuumadda hadda ay dhisto oo sida wasiirada iyo wasiir kuxeenada iyo agaasimaasha iyo qaabka ay u dhistay jubbaland ay ka kooban tahay degmooyin la isu keenay marka aada wa waxay kamid tahay degmooyinka soo doortay ay xukuumadda ku sareysan tahay saa darteed waxay ka weyday wax magaranaysa xurmad iyo xilba waa ka weydey anaabaxa saas ku saabsanaa na dadka deegaanka oo magarana halkaasi ka waa u dhamayn arrintaa waxaa loogu laa jubbaland anaga waynu nahay ma diidinin oo maamulka jubbaland baan ku kamid nahay laakiin waxa weeye xuquuqdii ay ku lahaayeen bay doonahayeen dadkaas oo fikirkooda saas ku sirafayeen
dadka ka qayb gala banaanbaxa tiradooda inasoo dhameyd
a ilaa ilaa shan boqol oo qof waa ha kumaba salaysno deegaanba kuma salaysno ciddii doona iska qorasay jubbaland ciddii doonata iska qorasay ama gobolba laguma xisaabinay deegaan waxaana lagu sheegahayaa saddex gobol oo midoobay oo maamul goboleed samaysatay marka dad aan maamul goboleed ku jirin baaba iskaga jira meesha oo ka muuqdaba marka halkaas ku salaysan yahay ha aada iyo aad waa waan waanu kala hadalnay insha allahu de waxaanu filaynaa arrinta iyada wax laga qaban doono halkudhega iyaga jubbaland xuquuqdii calo ku lahayd waa ina in laga helaa haa si wanaagsan waa u dhamayn waxaan soo jeedinahayaa in dib loogu noqdo arrinta iyada oo maamulka xukuumadda jubbaland arrinta iyada dib ugu noqoto kadibna deegaankan xuquuqda ay lahaayeen la keeno arrintaasi dib ayaa maganaysa haddii la waayo wixii la fali lahaa dib ayaa loogu kulmaya xagaalagi hadda sasi laakiin waa diyaar waa fili waan kugu socodi doona xagaalagi